kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyaha cadaado oo subax walba hadahay oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka qodobadaad ku maqli doontaan oo aan idigu haya waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ka laabtay heshiiskii ula galay dowladda federaalk soomaaliya war qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaad barnaamijka falanqaynta wararka saaka ku maqli doontaan sidoo kale wasiirkii hore ee dastuurka iyo dib heshiisiinta galmudug cismaan maxamed cali socdaal ayaa waxa uu ka hadlay qoraalka ka soo baxay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf haddaba cismaan muxuu ka yidhi waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado howlgal dad lagu soo qabqabtay ayaa laga sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari haddaba tirada guud dadkaasi la soo qabtay iyo sababaha loo soo qabtay barnaamijka ayaa saaka idigu haya waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkaaad ku maqli doontaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa xanibaad dhanka diyaaradaha ku soo rogtay maamulka jubbaland gaar ahaanna waxaa hadda xanibaadaasi ay ku hadhay dhanka siyaasiyiinta wasiirka gaadiidka iyo dekadaha jubbaland maxamed cabdi maxamed jowhar oo waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado ayaa waxauu ka hadlayaa saamaynta ka maamul ahaan ay ku yeelatay diyaaradihii ay xanibtay dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay wadaan mooshin ka dhana madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis laftagareen haddaba maxay tahay sababta keentay mooshinkaasi muxuuse ku qotomaa barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan xibinta kalamaan gebagabadana waxaan idiin soo gudbin doonnaa
haddaan ummadiisu kabin
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay soddonka bisha sagaalaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabanay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa waxaa war qoraal oo xalay xilli dambe uu soo saaray uu ku sheegay inuu ka baxay heshiiskii uu la galay dowladda federaalk soomaaliya axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha maamulka galmudug ee wakhtiga xilhayntiisu ay dhammaatay ayaa ka baxay heshiiskii uu kal horela galay dowladda federaalk soomaaliya isagoo sheegay in mas-uuliyadda doorashada galmudug uu kala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya qoraal uu xalay saqdhexe soo saaray ayuu ku sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya aysan u marin waddadii loo baahnaa in loo qabto dib heshiisiinta saxa ee galmudug ka dhacda sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayuu ugu baaqay inay iskugu yimaadaan ugu dambeyn tobanka bisha tobnaad laba kun toban iyo sagaal si loo dardegeliyo howlaha maamulka siduu hadalka u dhigay ugu dambeyn waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer galmudug ayuu ugu baaqay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelexaab inay ka tashadaan sidii loo dhisi lahaa galmudug loo dhan yahay haddaba intaas kadib waxaanu waraysi la yeelanay wasiirkii hore ee dastuurka dibheshiinta galmudug cismaan maxamed cali socdaal cismaan oo waraysi gaar ah ay la yeelatay raadiyaha cadaado ayaan ugu horreyn waxaan weydiiyey siduu u arko qoraalkaasi ka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf bismillah waa ku salaamayaa warqadaas hadda ad i sheegtay kolley aniga waxaan is leeyahay waxay oon soo kordhinaysaa dibadhaca oo ku yimaado hadda howlihii socday oo ay dowladdu waday ayay soo kordhinaysaa waxay kusoo kordhinaysa dadka malaha aaf asagaa dayaacay markii hore muxuu ahaa systemkan markii horeba inuu isu yira wasaaradda u wakiisha iyada laftigeesha dastuuri maahayn marka de saacad walba siduu rabu iska yeelayay dhinkaa wadaayay saw rabu iska yeelayay marka tan laftigeeda anu waxaa laga yaaba warqadan in wax ku kululaysanayo isaga wax hadda uusan ka rug ka rabin inuu dowladda hadda wax u waramo ku kululaysanayaa laga yaaba waayo waa ogyahay hadda meesha ay wax marayaan meel uu suu kala qabsan karo maahan meesha hadduusa bareeb nimanka dawladda oo federaalka iyagaa ka waa qabsadeen iyadana ay geysteen nimaam ay u samaysteen waxbay habaysteen marka wax u suura galaya male laakiin waxaa laga yaabaa laba mid inay tahay inuu rabo maaragtay waxyaalo oo loo ballanqaayo si uu ku heli lahaa inay tahay waa qodob koowaad inuu hadda u oo rabo dad mucaarada oo kale inuu lugta ku xirto si waxaan arrimahan galmudug dabci ugu sii dhacaan iyadoo laga hortagaayo dadkana leeyahay haddeertaa waa sharaxan yihiin musharaxiinta taanay meeshu dhimaan macnaha in galmudug dhibkeed usii jiido iyo jaalanti noocaasa cusub loo bilaabo inay tahay laga yaabaa waa garta marka haddiiba ee warqadan isaga kasoo baxda ay sax tahay oo go-aankaasi uu yahay mid u qaatay ee haddii uu tago magaalo kale ee tusaale ahaan oo uu ku adkaysto in ee, isagu doorashada iyo nidaamka uu hogaaminayo ee, ma isleedahay waa u hirgeli kartaa
ma ha yaraatee wax u hirgelaya ninkaan wuxuu soo kordhi karaa culayska hadda jira oo oo ma iyo isqaqabsiga uu sii kordhi karaa oo wax kusii dari karaa waa laga yaabaa inuu gaalkacyo tago oo isagoo hadafkiisu yahay in maarata wax lagu rajafanayo waa laga yaabaa laakiin ninkaan hal xaba u hirgelaayo horta ma jirto laakiin culayska iyo burburka uu markii horeba isagu sii- horta uu sii badin karaa intaa kaliyaa ka imaan karta laakiin hadda maanta wakti uu yiraahdo hadda dib usoo noqday iyo ma jiro aashu waagii hore oo isaga ee maaragtay uu joogo dhulka waxay ahayd inuu si caadiya uu si sharciga loo mari lahaa dad dastuurkiiba ku qorayd inuu sistamkii maro marka waktigeedii la gaaray oo widi farsamo magacaabo oo dadka isugu yeero oo dadka maaragtay stakeholderska oo dadka isugu yeero yidhaahdo anugu oday guud aa noqonayaan ee barnaamijka si cadaalada feeraha loo sameynayaa maaragtay ayaa laga rabay wixii markuu wax wal ku qaatay oo dowladdii wixii xilka iska wareejiyey oo hadda ay dhammaatay oo dadkii doorasho loo diyaar leeyahay inuu hadda warqad qoraaho wax ay soo kordhinaysa male
ee, waa garta marka ee, ma laga yaabaa een, dowladda federaalka laftigeedu inay tallaabo ka qaado oo maaragtay sida hogaamiyaal qaarkood ku dhacday oo kale in la xira isaga maadaama ee, uu had iyo jeer tago magaalada muqdisho ee caasimadda dalka
ma hadda u malan maayo hadda waxaas waxba kasoo qaadi maayo warqadaas waxba kama soo qaadaya shaqadooda iska wadanayeen iyaga hawlahooda wadanayeen iyaga kulli waxaa laga rabaa waxa weeye in iyaga laftooda wada saxa qaadaan oo maaragtay galmudug eh, dadka is- qaabka loo maraayo eh, dib-u-dhiskeeda inay wada saxa oo dastuuri ku fariisato dhisaa iyaga laga rabaa laakiin iyagu haddeer macnaa waxa weeye awooddii galmudug hore ula wareegeen marka eh, gacanta ciidaha la galeen subtay la galeen marka waxa weeye galbi hadda meel eber ay taallaa marka meel eber hadday taallada kulley kuwa federaalka ah cid ugu habboon oo soo aadi lahayd oo wax ka qaban lahayd ma jirto marka u malayn maayo maaragtay haddeer xaaf warqaa uu qoray inay hadda iyaga wax wey kasoo qaadayaan waa iska dhegeysanayaan asaga hadduu qeelihiisu baatana midna wax uu noqdo u balqinaya baan umaanayaa waxbay u tuuraya wuu iska aamusaya haddii adeer markuu joogana wax kaloo haddana soo saari doonaa saasay ku waayaan in waa laga sameeyo doorasho oo rasmi oo lagu guulaysto hadda ariyada ka saarayaan marna waa u buujinayaan marka ama kama soo wax weyn ee macayra arrintaas samaynayso ma filayo inay jirto laakiin waa laga yaabaa qolooyinka mucaaradka oo hadda oo dowladda kuwii hadda jaalalka ku ahaa in asaga hadda isticmaalaan ay isku qaarad galaan waa suuragal oo halkaas qabaa culayska ka keenaan Ee, ugu dambeyntii wasiir een, xogaa dadka qaarkood waxay dhaliilayeen qaabka loo maray dib u heshiisiinta galmudug iyo sida loo maamulay marka haddana waxaa lagu hawlanya dhismihii maamulka galmudug bal ka waran adigu maxaad is leedahay haddii maaragtay aan wado saxa la marin ee, dhismahan maamulka galmudug ma laga yaabaa in maaragtay dib u dhac kale iyo kala qaybsan kale ay keento ma absolutely taa shaki kuma jiro waxaa keliya oo wax lagu samayn karaa waxa weeye tillaabada la qaadaya tillaabo nidaam ah oo nidaam dawliga waafaqsan oo nidaamka galmudug waafaqsan inay ahaato wax kastoo la qaaday ama dibsula la sameeyo ama doorasho ha la sameeyo wax kastoo intaas haynu dib u dhac iyo waxay keenayaan burbur ay keenayaan marka galmudugna hadda meesha ay joogto hadda inay kasii fogaato ay kasii fogaataan waa dhibaato mujtamacan iyo iyo dadkan maaragtay runtii eh, eh, dhibay ku tahay marka eh, waxa ugu muhiimsan waxa weeye cid kastoo saameyn kule galmudug in wado saxa loo maro ayaa saxa laakiin waxaa kaloo la samaynayo waxa la sheegsheegayo oo dhan wax macnaha u yeelinayo galmudug dibdhiskeedii iyo dowladnimadeedii ma aha
Dibatio, gajno harad bana harerayale.
weli dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna oo aad naga dhegaysanaysaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa kal hore waxa ay xayiraad ku soo rogtay diyaaradihii tegi jiray maamulka jubbaland arrintaa ayaa saameyn badan ku yeelatay shacabka iyo sidoo kale maamulka jubbaland haddaba dowladdu waxay xayiraadda ka qaaday diyaaradihii rakaabka hase haatee waxaa weli xanimaadu ay saaran tahay siyaasiyiinta maamulka jubbaland wasiirka gaadiidka iyo dekedaha jubbaland maxamed cabdi oo loo yaqaan maxamed jawhari ayaa waraysi gaara uu siiyey raadiyo cadaado waxa uu kaga hadlay saameynta ay ku yeelatay arrintaasi waa idin salaamayaa guud ahaan shaqaaliya raadiyo cadaado iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed niyo arrintaas dhibaato badan baa ka dhalatay xayiraadani mudday soo socotay wax hadda bilowday ma aha markii hore waxay ku bilowdeen inay yidhaahdaan diyaaradaha ka imaanaya kismaayo iyo kuwa tegayaan waa inay muqdisho soo maraan hadday ka tegayaan dowlad goboleedka dhexdiisa hadday ka tegayaan magaalooyinka sida doobley doolow luuq dalad xaawo baardheere garbahaari hadday ka baxayaan ay aadayaan kismaayo waa inay soo maraan bay ahayd muqdisho haddii ay sidoo kale kismaayo ka baxayaan ay aadayaan deegaanada kale waa inay soo maraan muqdisho taasi waa horreysay mudday socotay saameyn badan baana ka dhalatay oo dadka inta badan caafimaadka waxaa loo aadi jiray nairobi iyo muqdisho waxaa kale oo dee iska jiray shirarbaa inta badan maamulka jubbaland kaga xidhnaa hay-adaha taakuleeyo badana maamuladeena ee xafiisyadooda nairobi yihiin baan waxbadan naga xidhnaayeen way arrintaas dhibaata ka dhalatay waxaa kaloo ka dhalatay in mas-uuli mas-uuliyiinta jubbaland nin kasta oo muqdisho taga meesha ama lagu xido ama lagu dhibaateeyo ama saacabado badan lagu haya garoonka
dowladda federaalka ee soomaaliya waxay sheegtay in muhiimadda ugu weyn ee loo xiray dira- ee, duulimaadkii tegi lahaa magaalada kismaayo ay tahay ee, xaalad ammaan oo wadanka ee, kusoo koratay ee, maxay tahay ee, xaaladda ammaana ka jirta kismaayo iyo deegaanada jubbaland
kismaayo waxaan isleenahay ga- wadanka soomaaliya meelaha ugu ammaanka fiican bay ka mid tahay yacni muddo hadda toddoba sano ah wax qarax oo ka dhacay waxaa ka jira qaraxii ka dhacay hotel cascasey
aha wax dabarhoo lagu dilaana waa dad aada u kooban oo markii saddex bilood ama lix bilood ama sanad la joogaa laga yaabaa in hal qof lagu dilo gebi ahaan waxaan xasuustaa muddo shan sana ah waxa lagu dilay waa saddex qof Een, wax amni darro oo kismaayo ka jirta ma jirto amar oo dadka inta dhibaato ka socota iyo qarashaha qarax ka socda baa annaga naga dhibaato iyo amni xun annaga amnigeenu aada buu fiican yahay waa meesha ninka wasiirka uu iska lugeeyo xildhibaanku iska lugeeyo meel walba annagoon istaaf wadinin annagoo iska lugeynayna aan marno marka wax amni darro oo ka jirta ma jirta waxa loo xidhay waa arrimo siyaasadeed waa arrimo qaloocan ma aha wax ku saabsan amni wax shaqo kula ma aha waa wax ka dhashay doorashooyinkii jubbaland iyo siday dowladdu rabtay inay u- u dhigto doorashadaas oo u suurageli weyday haddaana ay u suurageli weyday sida ay rabeen iyagu inay nin iyagu rabaan keensadaan haddii u suurageli waayobe waxay keeneen inay maarta dadkii xayiraan oo xanimada kasoo rogaan ay ku aargoostaan hawada soomaaliya loo soo wareejiyey oo awal ikaawa maamuleysay yeeshadii lagu guulaysay soomaali ka shaqaysay dowladihii oo korriga ay ka shaqeeyeen bay ka faa'iidaysanayaan ay u adeegsadeen arrimo siyaasadeed dowladda federaalka waxaan ku aragnaa arrimo ku racan dhaqaalihii wadanka loogu talagalay waxay u adeegsanayaan arrimo siyaasadeed inay dowladaha dowlad goboleedyada ku dumiyaan kula diriraan hawadii soomaaliya inay sidoo kale dowladihii kula dowlad goboleedyada ku dumiyaan kula diriraan arrimahaasaa marka ka jira ma sacib jiraan wax wasiir siyaasad Mhm.
ka jira Wasiir- wax- waxa amni ku saabsan oo arrintaa loo xayramay ee, wasiir waxaa rabnaa ee, dowladda federaalka soomaaliya horey waxay u sheegtay in diyaarada tegaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ay soo maraan magaalada caasimadda muqdisho si loo hubiyo cidda la socota ama ee, cidda aadaysa magaalada kismaayo kadib waxay soo saartay ee, warqad kale oo lagu sheegayo in gebi ahaanba la joojiyay dulumaadkii tegaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose muddo cayaman daraaddeed ee, waxaa dowladda federaalka soomaaliya u muuqda oo maamulka jubbaland aan u muuqan ee, kismaayo ka jira oo ka taagan maxay yihiin Ee, weli xasan waan ma arag ma aragno wax kasmaayo ka jiro oo dhibaataa ma jirto waad imaan kartaa waan ku casuumaynaa dhammaan warfaa warbaahinta oo dhan baan caalamkaan ku casuumaynaa wax amni darro ka ka jiraan ma jiraan nabadgelyaa ka jirta deganaanshaa ka jirta wax dhibaato ah oo ka taagan haba yaraatee ma jiraan waxay waxaa u sameynayaan annaga waxaan isleenahay waa arrimo siyaasadeed oo guracan oo runtii aada u khilaafsan dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka suubanaya waa gartay ma kala hadasheen marka mas-uuliyiinta arrintan ku shaqada leh ee dowladda federaalk soomaaliya ma kala hadasheen sababta xayiraada loo saaray duulimaadka tegi lahaa ama ka imaanaya kismaayo muddada kooban saddexda beriya arrintaas anigu horta saan kuu sheegay dhowr jana filayso marka markii koowaad waxaa la xayiray in kismaayo magaalada kismaayo wax tegaya wax ka imaanaya ay muqdisho soo maraan waxaa ku xigtay in la yidhaha haddana diyaarad waa inay afar iyo labaatan saac ka hor soo sheegaan markay tegayaan si loo hubiyo xaaladahooda waxaa ku xigtay madaxweynihii hore oo soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo aad taqaano nin muxtarim ah oo madaxweyne soomaaliyeed soo noqday in haddana garoonkii lagu xalibo waxaa ku xigtay gebi ahaanba in la joojiyo diyaaradihii kismaayo imaanaya in la joojiyo waxaasoo dhan marka haddaan anagu na wax naga qanciyo waan ka weyni wax na qanciyo oo arrintaas aan kala hadalno ma anaan helin arrintaas marka saasay u dhacday mas-uuliyiinta wasaaradda ee duulista hawada iyo sidoo kale ay hay-adda duulista hawada gacanta ku haysaa waa isku khilaafeen cidda xayirtay warqaddii ugu dambeysay kismaayo lagu joojiyey in habirata wax duulimaada ay ka degaan marka adinka ma linkusoo wargelshay cidda ay xayirtay duulimaadkii tegi lahaa kismaayo muddada kooban ma wasaaradda duulista hawada ma hay-adda duulista rayidka ahaa cidda xayirta oo xayraada kusoo hortay saddexa beriya kismaayo duulimaadkeeda ma liin sheega wasiir liyo arrintaas annaga diyaaradaha unbaa la wargeliyey oo loo kala diray dukumentigaas oo la yidhi ma tegi kartaan wax annaga lanala soo socodsiiyey ma jiraane waxaan ka war helnay oo inay dawladda amarkaa bixisay ciddaas hadda amarka bixiseen aanu kuma dhihi karno laakiin amarkaas si wada jiray u bixiyeen waxaana dareensanahay amar kasta oo ku saabsan duulimaadyada kismaayo inay dawladdu ka wada socoto madaxweynaha laga soo bilaabo wasaaradda gaadiidka hay-adda duulista hawada ra-iisul wasaaraha in loo dhan yahay oo arrin loo dhan yahay inay tahay baan anigu aaminsanahay wasiir hadal ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya oo loo gar hadlay waa isku khilaafeen cidda bixisa amarkii lagu joojiyo duulimaadka tegi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose marka sidee suurtagal ku tahay inay ku wada socdaan amarkii xayiraada lagu saara kismaayo diyaaradda tegi lahaa
mayni horta hadda annagu dee diyaaradihii oo la joojiyo maan ka war helnay inkastay maanta dib u bilowdeen maanta dib bay u bilowdeen diyaaradii muqdisho iyo kismaayaa dib u bilowday xayiraadii lama qaadin laakiin iyo muqdisho dib bay maanta u bilowdeen inkastoo haddana amar lagu siiyey inaysan wax siyaasiya karin aysan kismaayana kasoo bixi karin wax siyaasiyiina xamarna aysan wax siyaasiyiina ka imaan karin oo haddana khayraad nooc cusub oo haddana horle ah laakiin arrintaas annaga waxaan aaminsannahay inay halkaa ka timid inay u dhan yihiin waa barnaamij in badan laga shaqaynayo waay kaasi waxauu ahaa wasiirka gaadiidka iyo dekedaha jubbaland maxamed cabdi oo loo yaqaan maxamed jawhari oo waraysi gaar ah siiyey raadiyaha cadaado barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal weli la socotaan markaana koonfur galbeed xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa waxa ay wadaan mooshin ka dhana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen qaar ka mid a xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen inay la xisaabtamayaan madaxweynaha oo ay sheegeen inuusan ka soo bixin shaqooyinkii loo igmaday haddaba qaar ka mid a xildhibaanadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sharaxayaan sababta keentay xilligaani inay mooshin ka keenaan madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis laftagareen wallaahi anaga horta markaan kuushe waa salaamantahay adiga ummadda soomaaliyeed meel kasta joogtaba annaga waktigana waxaa ka dhiman bisha hadda aan ku jirna aakhirkeeda waxaa bisha sagaalada labada kun toba iyo sagaalka bisha sagaalada oo aakhira oo ayaan ku jirnaa baarlamaanka maankiisu waxawaaye sanadkaana bis toban iyo labaad labaatan sideedkii markuu dhammaanayo ma garanti midda labaad waxaa weeye annaga allaxamdiya rabbilcaalamiin wax oo baarlamaankii oo madaxweynaha oo mudniyii oo khilaafa u dhexeyna ma jirto dalkana waxaa weeye in doorasho galo oo lasu soo doorto taas waa adduunka hadda ku fiican tahay oo duniya oo muhiimka kadib lagula yahay wax maanta oo khilaafa oo baarlamaankaas iyo madaxweynaha u dhexeeyna ma laha
madaxweynaha koonfur galbeed ee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ayuu kulan la yeeshay wuxuuna ku amray inaysan habiraatay keeni karin wax mooshinah oo ka dhana xukuumaddiisa wuxuuna sheegay in xilhaynta xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed u dhammaaday hadda kadibna loo dariiri doono soo doorasho xildhibaano cusub xildhibaanada shirka la yeeshay madaxweynaha waxaa laftooda ay sheegeen inaysan habiraatinin wax xil oo ka dhammaaday islamarkaasna xilka ay sii hay doonaan khilaaf arrintaasi ka dhashana oo hadda u dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha ma waxa kalaa fahmi karaan waa war xumood kuturkutaan waa walaalow aniga madaxweynaha jimcadii aan soo dhaafno aan ka qadaynay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa noo sheegay in waqtigaan inta ka dhiman baarlamaanka sii jeedi doono laakiin jifishin iyo kordhin la dhaay aanan jirin baarlamaankana baarlamaankii bedelaya intii ku imaanaya isgu baarlamaan yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin taa unbaa noo sheegay waa loo soo si fiicanaa loo soo dhaweeyey magaceeda ana waxaa macnaha dhibaatana ma jirto dalkana sidiisiiba waxaa fiican dowladda guriga dowladda waa sii isdooratay oo baarlamaanadooda isu soo xushay nabadoonka iyo madaxweynihii iyo cidda qusayt oo dhan ee wada tusi loo sameeyey qaartaas baa ku fiican tahay dowladweyne lagu sheegay marka baarlamaanka wax uu waxdhimatay baarlamaanka baarlamaan bedelayaa intii laga arkayo baarlamaanka baarlamaana ma fahamtid waa gartay kulan madda labaad madda alaya labaad waxa yaro madmadiyo aniga madaxweynaha noo dhaceynaa aniga aan rabaa sugaan baddi waa dowladjecalnahay dowliyaha iyo inaan soo dhawiinan rabnaa madaxweynahana anagaan dooranay dadweynaha baarlamaankii goboliga anagaa dooranay erenkii horena haddii education lahelinaayo educationkii sadiisi dhow hawaa dowladda dhaha iyo dadka dirisiyaa nala ah oo dowladda keena arrimahaana daneeyo iyo beesha caalamka marba hadday oo xoogor uurdaan laga saasaaro oo loo sheego macnaa doorashadaa fiican loo aniga doorashadaa noo fiican baarlamaanka mawqacsiyaa sii jooca kaamil noqon kartaa marka lasoo doorto madaxweynaha kulan ayuu gurigurisa isku kan yeeray maxaa laga wada hadla kulankaas xuusa qorshihiisu ahaa kulanka sida waxaa gurigiisa maan aanan hudinka garamaan la sameeyey saxaafadana waa dhammaanka ka eegay annaga wax dhibaata oo miro aan mid ammaan aan jirin dadka in waxaa hooga xildhibaanada loo hangaltaagay in la kordhin iyo education loo sameynayo kiina cuduradaad baa kii saaray oo waxay noo sheegay inaad education waqtigiisa la joogin oo alxamdulilah rabbalcaalami lasu soo dooranayo baarlamaanka oo boqol iyo labaatan ilaa dhowr xildhibaan ah intiina macnaha ayada maksiida oo kalsiilo tabaana ee kusoo ayaa madaxweynaha iyo- iyo baarlamaanka ku wada tashadeen dadweyinka baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen baa joogeen wax maanta oo madwadada baarlamaanka madaxweynaha u dhaheen ma jirto Waa gartay.
baarlamaankan boqolkiiba sideetan ay waxawaaye dadkii ama madaxweyne doorta baarlamaan waa iska dowlad jeclo oo iska fiican waaye waxaan kaali ku nahay in laku soo xulo nin kastaba nabadoonkiisa iyo eheladiisa iyo qaraabadiisa ay aadeen
ma jirtaa eh, madaxweynuhu in kala hadlay eh, in muddokorniin aan laydin samayn doonin adinkuna aad dalbateen in muddokorniin laydin sameeyo qoyskii hore waxay ahayd waa la socotaa horta nin kasta oo wax rabo marka hore waa aadaasana kaambirikiisa ku jirtaba aniga horta waxaa noo dhamaa baarlamaanada kale kuu dibinaye aniga xukuumadda waa noo dhama waa noo dhamaay hal sano Mhm.
dowladdii madaxweynihii hore sultaan sheekh aadan asigoo oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin ana hal sano wasiir aa lasoo oo madaxweynaha dibkaa lasoo doortay halkiisana noo dhahay markii doorashadii la dooranay oo waqtigiisa dhammaaday asiga meesha ku tegay cid kasta oo madaxweyne horta oo ama markaas kaambiinka jirta hayseen in xukuumadda iyo baarlamaanka meesha waafajinaad waa waa gartay unbaa ciidankeed ahayd oo kaambiinka ahayd Mhm.
anagana marka dabada madaxweynadii inaga markaan dooran dhanba ka ahayd waa raadiyey wuxuu u soo agaasay in baarlamaanka doorasho la-aan aan dhicin karno oo lii dooranayo waa gartay waa unbaa loo sababta sheegay anagana raalli baan ku noqonay waa soo dhaweeyey aniga odayaasha inaga iyo dadka anaga iyo waxaas oo dhanba waxaan raalli ku nahay inaan isu soo doorto waasi laaan waa gartay waa maxay sababta uu madaxweynaha koonfur galbeed kugu amray inaadna wax mooshin ka keenin karin xukuumaddiisa waxaa sharaf gutaan waay horta mooshiyaa la jeedinayo iyo mooshin lama jeedinayo waqtigii la gaaray baarlamaanka waqtigiisa galaabsi waayo waaba dhammaaday sidiisiba in yaraa u dhiman waa kuu sheegay waqtigu ku egyahay waqtigii la jeerina sidii horta mooshin badan wax faa'iida keenayana ma laha laakiin wax haddii madaxweynaha intii loo dhamaaday mooshin lama keeno koon xidho waa lasoo celinaa helin waa lasoo celinaa wax mooshin dhacayn lama keeni karo wax lagu tasado maa wax la gaariba maa baarlamaanka waqtigiisa waa dhammaaday baarlamaanka lasoo xulaana madaxweyne ma- ma- nin kasta nabadoonkiisa iyo ehladiisa iyo beesha oo kusoo jeeda unbaa laga soo saari doonaa taa waqtigaada ma badho waqtigaa la gaari waaye meeshin goorma la waradaada meesha meesha waa ku jira baarlamaanka waqtigiisa waa dhammaaday education meesha waa laga saaray in la isu soo dooranayo leis xulaayo oo baarlamaanka lasoo dooraayo ninkas baashiisa ayaa la yidhi hadhow dambana macnaha cidaan ciddii leis timaad anaga ha ahaado mid kale ha ahaado kaa unbaa baarlamaan noqonaa baarlamaanka noqon doona haddii alla ogolaado Mhm. markii eh, la dooranayay ee madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta galan waxaan ognahay in dowladda federaalka soomaaliya idin sheegtay in muddokornin laydin sameyn doono Eh, markii la dhisay xukuumaddii iyo madaxweynihiina eh, dowladda federaalka soomaaliya bulantii inkaga baxday oo ahayd in muddokornin laydin sameyn doono aad madaxweynaha koonfur galbeed ka codsateen in la- uu idin sameeyo muddokornin oo xilhayntiina waqti laydinkugu daro madaxweynuhu uu ku- idinku amray inaysan habeenaad tiri jirin eh, wax muddokornin ah Ee, saas la midana wax mooshin aan ka keeni karin xukuumaddiisa inta ay jirtaan adinkiina aad ka biidiideen arrintaasi xiisad ka badatana magaalada ay ka taaganto saameyn ay ku yeelatay ee, arrimihii shaqo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
waxaa waxa warkaas war fudud waaye war qofka tirgitaan waaye waxba kama jiraan raadi mala salle mala anaad kuu sheegay baarlamaankan markiisii madaxweynuhu u tagay iyo sacsuug u tagay nabadooladiisa oo awalkii hormaaneed baashii kasoo jeeday ninkaas ay u yireen ay iraadeen anaga madukodin baan rabnaa waxaas yaa in madukodin experti kaga sameey wax dhacina ma amaana dhici doonaan been abuur waay wararka tirgitaan waay walaalkii anaa kuu sheegahaya wax mushkilaan ma jiraan Waa taxiyad.
anagu waxaan diyaar u nahay anagu waxaan diyaar u nahay in laysoo doorto dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba aynaha qabtiraaye
weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado howlgal dad lagu soo qabqabtay ayaa laga sameeyey xaafadaha magaalada boosaaso ciidamada booliska maamulka puntland ayaa howlgal lagu xaqiijinaya amniga waxa ay xalay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyagoo howlgalladaasi lagu soo qabtay dad fara badan howlgalka ayaa ahaa mid lagu baarayay gaadiidka iyo dadweynaha qaybahooda kala duwan waxaana sidoo kale ciidamadu ay gaadiidka ka fiiqayeen bacda madow ee gaadiidka ku xidhan ee beensalka loo yaqaano waxaana guud ahaan laga sameeyey howlgalkaasi xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada boosaaso taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari xuseen cali maxamed ayaa sheegay in howlgalkaas sidoo kale ay kula dagaalamayeen dhallinyaro xilliyada habeenkii dadka ka dhaca moobilada kuwaas oo cabashadooda ay kasoo yeertay shacabka magaalada boosaaso sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalkaasi lagu soo qabtay labaatameeyadada kuwaas oo u badan dhallinyaro islamarkaana baaritaana lagu samayn doono ciddii dembi lagu waayana la sii dayn doono siduu hadalka u dhigay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxay ka mid tahay deegaanada ugu amniga xun magaalooyinka puntland waxaana mararka qaar ka dhaca dilal qorshaysan iyo qaraxyo lala eegto mas-uuliyiin ka tirsan puntland waxaana weeraradaasi mas-uuliyaddooda sheegta al-shabaab dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba aynaha qabtiraaye
wahaagaag dhegeystayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana xibinta kalamaan kii nala jiraan la jirnaa kii nagaa jiraan ka jirnaa kii nala jiraan la jirnaa kii nagaa jiraan ka jirnaa jawaabtiyada waataa jaaliyeel haddaad wax maqlaysiin waar annagu adar idinlama jirre wadin ka jirra taasu waa la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaane war soomaaliya isla jirta goormaa ugu dambaysay imaaraadkii qadara loo kala baxay maya etoobiya iyo kenya u kala baxna waraa abiy axmed iyo ummadda ha iska horkeeninina taageerayaala u nahay war sannadkun ismaa'iil umargeelo qadkamaka jar ma aha war furiyaa laga beddeshi war shirkii maraykanka ayouba ka hadlay waxaan nahay buu yidhi hiil walaal waar waa jugjugee meeshaala joog war somalilan horta maxaa galeerka ku dira war aqoonsigu u diidan yahay waar maya waa daalinoo carruurtu naga la'ay aniyow war waa waalantihiin ummad kasta madaxdeedaa hoggaamisa meeshay taageeraan inay jiraan war haddaad maqli jirteen midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan caddaynaa loo helay ma abuu cubeydii calleero sayidka manayd aragtay war mayee muuqaal u hele war meydidkii maalin dhowaayta eelsaliini laka dhammaaya lahantiriyaka aleh war awaawa orod uga yimide warka ninka ka dhegaysta ninkii madax jabiska gobolka banaadir u qaabilsanaa xarakada oo la dhihi jiray ciise tarabuun laba jeeruu dawladda u soo gacan galay labadiibana waa ka baxsaday markii hore cabdalla cabdallaa sii daayaa layidhi kadibna wasiirka amniga shir jaray qabto wuxuu yidhi ciise tarabuun waa qabannay bakaarahan ka soo qabannay gacanta dawladdu ku jira haddana kenya laga sheegay marka markii hore haddii cabdalla cabdalla sii daayey malaha hadda cismaan cismaanaa sii daayey east africa ka shaqaynaya war maya cubayd cubayd ayaa daayey horta adinku xaggeed isku barateen ciise tarabuun war ninka magaciisa waxaa la yidhaah cabdiwaaxid khaliif axmed naaneesa xarakadana waa ciise tarabuun waa qolama war ninka qoladiisa waxaa la yidhaah almajhuuhiya war niyo ninkii idin soo gacan galaaba hadduu idinka baxsanayo sidee ku badbaadaysaan qoodhinoo marka hore horta adaa noo soo diray laakiin mar labaad cidda sii daysaan la yaabana war annagu godonun baan idin soo dirnee balaayadan kale idinkaa wata warnimaya wax niimaadda kismaayo waa laga qaadaa la yidhi markii hore baa inahnibanayti war maalmo kor hay-adda duulista waxay tidhi waxaan xanibnay ma jiraan shalayna wasiir ku-xigeenka warfaafinta wuxuu yidhi cunaqabataynta kismaayo waan ka qaadnay oo diyaaraddii rabta waa aadi kartaa marka waxaan la yaabanahay labada xanibaad matii hore run dhaheed mase dambaa saxa maandhow war ma hayside waxaa la yidhi guddoomiyihii garbahaarey ayaa dayaaraddii laga reebay war dawladu waa tii shaqaysata shaqada tii cunna inkirta war haddii kismaayo la fasaxay caleemasaarka axmedoobe waa goormee war caleemasaarka axmed madoobe waa taariikh ow ow ow ow ma axmed madooba dawladda aqoonsatay war dawladdu waxay tihi diyaaradaha hadduu siyaasiyni raac raba afar iyo labaatan saac ka hor soo sheega si aan ula harna war faysal cali waraabe ayaa ka qayb galaya cali masaarka axmed madoobe xaguu maraya daba war faysal cali waraabe hadduu ka qayb gala caleemasaarka axmed madoobe waa markaa liinta aa sheegi jirtay xabsiga jilac uu ku xabilahaa war idinkaa warkii dibadda nala aadaye cabdiraxmaan cirre gudoomiye xisbiga wadani wuxuu yidhi muuse bixi buu tegayaa ayaan la kala tegin war xirsi xaaji cali xasan wuxuu yidhi taleefanka madaxweyne muuse biixi burca uma soo dhaco ee xaggaa iyo gibiley iyo arabsiya u dhaca war waxaad noo sheegaysaa ninkii markuu dhalinaya halka milyan hayste war guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaa la ogaaday inuu maxamuud xaashi yahay maxamuud xaashi wuxuu raba ayuu muuse biixina sameeyaa war kulluuya inbatayda maxaa idin geliyey war maxamuud xaashi maxaad ka sheegaysaan guddoomiyaha nabad iyo nololba waa fahad yaasiine wallaahi inaan laga yeelayn in faarax ka qaato war maalintooda waa qorqor ka adkaado faaraxna fahd wuu ka adkaanayaa warnimiyo ani warsiin haaya reer galmudug fayuuski yaroo lahankatabiya walaaho ka dhammaadyanka aaleegayli bilaaween may leeyiini kasaase anaga hildhibaanadii hore baanu nahay badbaadinta galmudug baannu nahay faragelinta galmudug lagu wado wallaahi aan yeelayno oon bilaahi aan yeelayno qas baana laku wadaa ilma adeeryaalow qaskahna laga daayo war cid kastoo waxa qasi rabta badbaadada qaranka ay la baxdaa maandheeyow xildhibaanadaas qaylqaylinaayo buulnimadaa ku raagtay war waxaa la yidhi cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dabeer dawal lama gaadhaye dawadiinna ayaa meel aanan jirin ayaa ka raadinaysaan qowdhinow ictiraaf kaa galay afgooye haddii aad ka goobto geni dawada lama gaarayo marka adiga laftigaada ictiraafkaada meel uu kaa jirin ayaad ka raadaysaa war ardoo naga tag annaga gorilahaasuu naga galee nin hali ka maqan tahay haangorofow gacanta geliyaa la yidhi warwar mahaysiina waxaa la yidhi gobolka gedo dhibaataa ka taagan shacabkii saddex dhibaataa isu biirsatay abaar iyo duqaynta ciidamada kenya iyo caburinta shabaab intaasaa isugu darsantaa layidhi noloshiina cidhiiri bay ku jirtaa marka gobolka gedo gudihiisa ayay marba gees u yaacayaan u qaxayaan warniyo adag geedo dheera waa ka hadalaasa ciidamada amasomageeka huriwaaya dad gamtan kuroogsayaan madii miina dhulkul ingiliyi maday saaqow geelka mataliyaha ciidanka amisooma war berijiya kubuhuuka mar horaa la bedel ma kii maradu ka dhacdaa kaasuna warkaasi ogosiina mahiigu ahaa ma koonfur galbeed ay ka soo jeedaan buda buda marada koodhida mara dhiismilisheega warea koonfur galbeeda mara ku dhiyaasa ay ka eri war ciidamada amisom mara ma qaataani tuutay qaataan war aan idin waale haye dhaha senatar cabdiraxmaan faroole madaxweynihii horeo puntland wuxuu yidhi dawladdu qabyatirka dastuurka wadda qaldan bay ku waddaa guddiga dastuurkao madaxa bannaanna ilaa hadda laguma soo darin shantii xubnooda maamul goboleedyada marka ilaa hadda dawladdu siday doontay wax u qasaysaa maahane wax horay u socda ma rabto mana samayso ayuu yidhi faroole war adeerow faroole dastuurka waddada asaga u bilaabaa lagu socdaa horta soo ma dhici karta maamul goboleedyadu dad madax bannaan oo ay guddiga dastuurka ku soo darsadaan inay waayeen war dad madax bannaan sidee loo waayay meeqaa bidaar laha joogto gobolada dalka oo khurbajoog ah war annaga waa ciiddayeede guluuyay ma laga saartan dastuurkan ama ma luuqaysaan war sidee laydinkaga saara wasiirka dastuurka oo somalilan ka soo jeedee see laydinkaga reebaa midnimadu waa muqadase low war goolisutaanka somalilan waa muqadas maandhooyow labada muqadas ayaan ku dhex dhimannay war burco waxaa ka socdo shir loogu magac daray aayagtatashiga burco waa muqadas war aan idin waalay hay-adaha madaxweynuhu waa kii yidhi lacagtii ra'iisul wasaarayaasha lagu ridi jiray ayaan ku iibinay guriga safaaradda maraykanka laakiin qaylaa ka soo daba yeertay lacagta waxaa la yidhi horta qadaraa bixisay gurigii hore safaaradda soomaaliya ahaan jirayna dowladda maraykanka gadoo lacagtii waa ay bixiday taasna waxaa la yidhi meelay ku baxday lama oga marka halkaas iska dabagaddoon badan baa ku jira ee gurigii hore lacagtiisa meeshay ku maqantaa la rabaa warnamiyow madii garahdii guryaal badan aduu dumaayeen gaarsho walnisi gaarjoon ma dhisina mayka alay madwiinaga inon lisugoy ballangaadkiijay war madaxweyneha hadalkiisu waa sax markii hore uu ra'iisul wasaarayaasha lacagta lagu rido qatar iyo imaaraadka laga keeni jiray war kulluuyey waryihii ordoon ee madaxweynehayga muuse bixii wax ka sheegay maxkamaddii raafaankii mar labaad ayay saddex sanno iyo bar ku xukuntay marka cid kasta oo somalilan wax ka sheegtana sidaasubaa xabsiga liinta ugu cabaysaa hadda ninkaasi ma wuxuu u xihan yahay taliskani tubtii buu hayaa talisadii hoogay waredahaanaswiina waa sheegaas irka fiiriya shan sanadad lankuu kuma jiray somalilan war waxaan ka baqayaa muuse bixii ictiraafka uu raadinayo inuu dad u weybo warwar ma haysaan somalilan ha ku rafaninna waa meel kala dambayn iyo nacmaan oo ka jire caawa baarlamaanka soomaaliya jaantaarogan u maqashay weliga wariyaha baarlamaanka soomaaliya waxaa u hadlay amiin jesus oo ma mateli kara war xildhibaan gene kismaayo ku xayiran yahay niyo haddaan been la sheegayn dalkani baarlamaan ma leh axmed waranlow waxaan u malaynayaa liintii qowdhan sheegaya inaad xabsiga ku cabi doonto war horta baarlamaan habsiga liintan iyo waraabi allahna siiyo si baniinka hayne horta siyaasiyiinta laga reebo diyaaradaha kismaayo aadaya ma huteeladaa la geeyaa mase xabsiga horta guddoomiyihi gobolka banaadir yaa arkay meelo jaani cirib dhigay war guddoomiyaha markuu yaro dhagaxan qaada dhagaxii laftiisaa luu qaray nabadii nool marka ma nabadii nool luu qaadi karaa maandheeskow sida baarlamaanka loo aamusiiyey miyaa asigana loo aamusiiyey warnimayow filish garan afaarihiisa ka baxa war markii u horraysuu shirka afrika ka qayb galay sagaashan iyo labadii madaxweyne afaweerkaga eleteriya ayuu canaantay madaxdii afartan sanaan xaquuqtaannaa u dagaalamayna halkaanaad ku shirayseen hal maalin dadkaanu maxay rabaan ma adnaa oran buu yidhi bini aadanna ma haydin nin baa la hadlay madaxda afrika ka mid ah wuxuu yidhi isdeji biyahaba oo eeyu markaad cabto annagoo kalaad noqon doontaaye marka hadda finish gareen madaalishi nabadii nool loo wax ka cabay dalkaygu dushaadu waa barwaaqe dalkaygo dalkaygo dabeesha waa udgoonte dalkaygo
dalkaygu siyaasigaagu waa been badan yahe dalkaygu dalkaygu daruuf adagaan hayse dalkaygu dalkaygu somalilan ictiraafka ku daahe dalkaygo dalkaygow ciidankaadi waa daale waa waryaa xildhibaan inuu beex mushtara maaha war waxaan hees mahayna hanoo oyniniyo warraasi waa ku cayaartay iimaanka lahay ka qadanwaryaa milatariga maxaa shabaab loogu qabaree dhulku taabada waryaa waryaa dhibkaan iska daayay war gees maxaan islaa taliska baa war naga tago waryaa ilaahay ka baqa ilaahay idin waryaa dowladnimada ha laga run sheego
waryaa laga taga tiirku baada dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye
waa hagaag dhegeystayaal waxaa la soo gaaray gunti iyo gabagabadii barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka anigoo sharmaarka ayaa idila socodsiinaya dhanka farsamada waxaa iga saaciidayay saaxiibkay mahad nuure axmed intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
dalkeeno aamino awooddiisii raho amarku kala soconayo dagaalkii la soo afjaray anoo nool ma arkayaa anoo nool ma arkayaa dalkeeno aamino awooddiisii raho amarku kala soconayo dagaalkii la soo afjaray anoo nool ma arkayaa anoo nool ma arkayaa ilaah baa garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman ilaah baa garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah way iman insha allah